hadafkeena ugu weyn waxa weeye inaan puntland labaatan sano bay jirtay hay-ado dowladeed oo dhammaystiran baa ka jira muddada dheer ay jirtay waxaa muuqanaysa meelaha qaybtooda habacsanaan inay jirto hadafkeena koowaad waxay ahaayeen waxa weeye wixii puntland ay haysatay inaan tayeyno wixii ka habcay aan toosinno wixii markaas tayo xumaan aan tayadooda kor u qaadno sidoo kale hadafkayga labaad wuxuu ahaa inaan tiigsanno waxa puntland iyo shacabkeeda ay ku taamayeen inaan gaarno dhanka amniga qaybo ka mida puntland waxaa ka howlgala ururada al-shabaab iyo isis muxuu yahay qorshahaagu amnigu si aad wax uga qabatid arrintaa waa sax puntland inkastoo ay sida gobollada kale ee koonfurta ay dhahayn laakiin labada buurood ee dhinaca galbeed iyo bari ka kala xiga ee magaalada boosaaso waxaa xarumo kuleh ama ka howlgala al-shabaab iyo isis waxaa nooga qorshaysan dowladda puntland iyadoo kaashanaysa bulshadeeda iyo dhammaan awoodaha ay leedahay inay arrimahaas ahmiyad weyn siiso ulajeeddada u dambaysana tahay inay soo afjarto si dalkan ammaankii uu ku naaloon jira loo helo goormaad soo afjaraysaa xilli ma qabsan kartaa xilli ma qabsan karno laakiin waxaan rabnaa inaan ka howlgalno annagoo kaashanayna awooddeenna lana kaashanayna caalamka iyo ciddii naga kaalmaynaysa idinka iyo somalilan muddo dheer waxaa idinka dhexeeyey murandulaad somalilan waxay sheegaysaa inay xadkeedu yahay duleedka garoowe idinkana inay tahay libida gaatimo oo u dhow burco ma jira xal aad ku maaraynaysaan khilaafkaa idin dhexeeya innaga iyo maamulka somalilan murandhuleed nagama dhexeeyo laakiin waxay ku soo xadgudubtay dhulka puntland waad ogtihiin koogiyo sagaashankii dalku markuu dhacay dalku waxaa ka jira siddeed iyo toban gobol oo la yaqaano cayiman wixii intaa ka dambeeyey dadku waxay isugu guureen nidaamka federaalka intii rabtay baa wada heshiisay somalilan waxaa lagu aasaasay marka burco laga tago boorama qabaa'ilkii ku bahoobay waa la yaqaanaa garoowe markii la aasaasayna qabaa'il ku bahoobay waa la yaqaanaa qabaa'ilka ku bahoobay puntland dhisideeda waa gobollada bari nugaal waqooyiga gaalkacyo sool sanaag bari iyo buuhodle wax muranoo ku jira ma leh taariikhduna way sheegaysaa dadkeedana waa joogaan marka cidda xadgudubtay dadku waa u jeedaa waxaan rajaynayaa inay iyagu gaansamaan annagu dagaal ma aha ulajeedadeennu laakiin dhul muran aan uga jirno ma jiro annaga muran ma jiro dhulkan dhul ay ku soo xadgudbeen weye marka waxaan rajaynaynaa inay si nabada uga tagaan oo ay ku noqdaan fariisimahoodii iyaguna waxay aaminsan yihiin inaad idinku ku soo xadgudubteen xuduud ay la leeyihiin soomaaliya hadday iyagu ingiriis noqdeen anigu talyaani ma nihin dhul lixdankii ka hor talyaani ingiriis baa gumaysan jiray halka ma yaallo dal soomaaliyeed oo calan qaatay kowdii julaay ummadda soomaaliyeed oo xor ah oo jamhuuriyadda soomaliya lagu dhisay taasaa adduunka aqoonsan yahay u n ku aqoonsan yahay dalka soomaaliyeed waa dal soomaali la yidhaahdo marka cidda khaldan iyana waa istaqaanaa annaguna waa ognahay haddii labadiinna fakara ay saa u kala fog yihiin midna uusan ka talaasulayn qadiyaddiisa ma jirtaa cid kale oo idin dhexdhexaadin kartaa haddii horta wixii wixii iskhilaafsan baa baa baa wax loo kala qaadaa laakiin wixii khaldan waa la qabtaa ani waxaan qabaa mashruuca somalilan waa mashruuc khaldan oo waddadii saxda ahayd marka kolley cid qabata way heli doontaa ama wakhtigaa qaban doona laakiin anigu hadda ma arko khilaaf annaga noo dhexeeya dalka soomaaliya waa la yaqaanaa soodamihiisa gobolladana waa la yaqaanaa dadka degana waa la yaqaanaa marka halkaas waxay la tahay su-aasha iyaga awoodii leed anu kama jawaabi puntland waa maamul goboleedka ugu weyn federaal xubnaha ka tirsan dowladda federaalka xiriirka puntland iyo dowladda dhexana ma wanaagsanay muddooyinkii xilligan hadda joogno madaxweyne cusub baa lagu doortay puntland arrintaa maxaad ka bedelaysaa
dowladda puntland markii la aasaasayey waxaa saldhig u ahaa in ay qeyb ka ahaato nidaam dowlad soomaaliyeed oo federaal ah waxaan shacabka puntland iyo madaxdii puntland iyo odayadii soo maray uga mahadnaqayaa dowrka ay ka soo qaateen inay dowlad soomaaliyeed la helo oo federaal ah dowladda federaalka ee soomaaliya maanta ka jirta sida ay dad badan ogyihiin puntland naf iyo maal iyo wakhti bay ku bixisay ilaalinteedana iyadaa waajib ka saaraya annagu ma rabno dowladda soomaaliya iyo dowladda federaalka ee soomaaliya inay wiiqanto inay horu martaan rabnaa horena uga shaqayn jirnay haddana ka shaqayn doonaa wixii khilaaf marxaladda aan hadda lagu jiro waa marxaladii u dhis dowladeed ah dastuurku waa qabyo shaqooyinku weli ma fadhiisan dalku wuxuu ka soo baxay nidaam sentraala oo dowlad dhexe ay taliso nidaamka federaalka uu weli shuruuc badan oo lagu hagila waxbaa ka qabyo ah marka arrimaha laga wada shaqaynayo waxaan dhihi lahaa khilaaf maahan kale aragti duwanaan u baahan in laga shaqeeyo wey anigu waxaan ka shaqaynayaa geedi socodka dhismaha dowlad soomaaliyeed oo salf adag leh marxaladan aniga dowlad wax la qaybsanayo marka weli dhismo dowladeed baa lagu jira dhismaha marka lagu jirana dee aragti kala duwanaan dadka soomaaliyeed waa imaan kartaa anuu arag kala duwanaanta jirta khilaaf ma arko khilaafaadka shaksiga oo madax qaar ka dhici karta dee taa anuu hadda dhexgeli maayo oo madaxda iga horreysay iyo madaxda dowladda federaalku madaxda hadda joogta dowladdu dadka ma ah sideeda dowladda iyo dadka shakhsiyaadka madaxda waa in la kala saara shakhsiyaad madaxa waa isqaban karaan aragtiyaha shakhsiga oo ku kala duwanaan karaa laakiin dowladda soomaaliya ee federaalka waa dowlad qura oo dadka soomaaliyeed oo dhan inay ka wada shaqeeyaan la rabo horumarkeeda waa horumarka qof kastaoo soomaaliya puntlandna ahmiyad weyn bay u leedahay inay dowlad federaalo salf adag inay dhinsato waxaa jirta in la asaasay golaha iskaashiga maamul goboleedada inkastoo ay hirshabeelle ka baxday madaxweyne adigu ma sii wadaysaa iskaashiga puntland ma qayb bay ka sii ahanaysaa haddii horta dastuurkaa dhigaaya in maamul goboleedyadu iskaashadaan wixii danahooda ka dhexeeya marka in la iskaashado ma aha wax dastuur ka soo horjeeda fiiri waxa dadku dowladnimadu waa waxa dadku ku heshiyaan iyo dastuurka wax walboo dastuurka nafaraya waa ku dhaqmi doonaa wax walba oo puntland ay gaar u leedahayna waa ilaalin doonaa wax walboo dowladda soomaaliyeed ay wadaagtana waa ka wada shaqayn doonaa haddii lahayd dhanka dimuqraadiyadda ma ballan qaadaysaa in puntland shan sano kadib ay gaari doonto doorasho xor ah oo xalaal ah oo hal cod hal qof ah haddaan tabar noo diidin sanadka ugu horreeya waxaan rabnaa inaan gaarsiinno in gobollada iyo degmooyinka puntland lagu soo doorto nidaam dimuqraadiya waxaanse ka rajaynaynaa caalamka iyo dadka ka shaqeeya dimuqraadiyadda inay gacan naga siiyaan dhinaceennu dowlad ahaan waxaan rajaynaa inaan diyaar noqon soomaaliya waxaa ka jira musuq maasuq baahsan puntlandna kama madhna olihii doorashada waxaa la sheegayay inuu jiro musuq maasuq codadka xildhibaanadana la gadanayay adigu madaxweyne ololahaagu nadiif ma ka ahaa musuq maasuqa musuq maasuq baahsan baa dalka ka jira musuq maasuq inuu jiro inaan jirin waxaa lagu caddayn karaa in hay-adaha la dagaalanka musuq maasuqa iyo habka dowladda ay u ilaaliso musuq maasuqu inuu xoog leeyahay meelaha aan leenahay waxaan tayayn doonaa maamulka ayaa saldhig u noqon doona in wax walba oo habraaca maamulka ku khaldan inuu qabto marka inta aan taa la helin waxa kaleeto eedayn uma soo jeedinayno annaga dadka aan kuugu celiyay mar kale madaxweyne adiga ololahaagu nadiif ma ka ahaa musuq maasuqa ololahayga olol xalaala oo nadiifa buu ahaa